shirkan jaraa'idda uu xalay saqdii dhexe magaalada muqdisho uu ku qabtay madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo ay hareero taagnaayeen ra-iisul wasaarihii hore xasan cali kheyre iyo siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa waxa uu ku sheegay in kulanka maanta baarlamanka aqalka hoose ee soomaaliya uu ku yeelanayo muqdisho la damacsan yahay in muddo kordhin laba sano ah loogu sameeyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo taasina aysan aqbali karin
waxaan wada ognahay madaxweynaha xilligiisa waxay ku astaysnayd february laba bilood iyo saddex maalmood taqriiban ayuu joogaa sharci la'aan madaxweynuhu kursigiisa haddana wuxuu ka shaqaynayaa in extension sharci darraa uu sameeyo baarlamaanka waqtigiisu waa dhammaaday madaxweynaha waqtigiisu waa dhammaaday waxa kaliyahoo maanta u furray waxa waaye wadahadalkaas iyo gogosha fidsan in laga gaaro heshiis loo dhan yahay oo keena doorasho in lagu aado dad badanoo soomaaliyeed runtii maanta ma filaynin in waxaanu dhici karaan inshaalla dad badan markii ay dhahayeen waxaasaa soo socda waxay arkaayeen inay tahay arrin aan suuragal ahayn laakiin maanta waa dul taagana shariif sheekh axmed ayaa qeexay in hannaanka dowladnimada soomaaliya uu yahay mid jilicsan islamarkaana dalka uusan aqbali karin marka loo eego siyaasad ahaan ammaan ahaan iyo dhaqaale ahaanba in xilligan la aado muddo korosi iyadoo dhinaca kalena uu wada hadal socdo sida uu tilmaamay waa dal jilcan ma qaadi karo maanta extension waa xaqiiqo dhaqaale ahaan uusan u qaadi karin siyaasad ahaan uusan u qaadi karin bulsho ahaan uusan u qaadi karin dhinacoodba haddii laga fiirsho uma qaadi karo waxaan la soconnaa dhaawaalihii dalka waa burburay hay-adihii ee mataqaanaa dowladda kulligooda waxay barashar saarayaan ganacsatadii sidaasoo kale waxaa barashar la saarayaa ee dadka soomaaliyeed meelay joogaanba marka dulqaadka oo intaas la eg waxaa loo samaynaya waa qaran jacayl madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa sidoo kale dowladda ku eedeeyey in siyaasadda loo isticmaalayo ciidamada dalka isagoo intaa ku daray in keliya loogu talagalay ciidamada inay nabadgelyada ka shaqeeyaan lagana fogeeyo siyaasadda
ciidanku waxay ogolaadeen naftooda waxay ogolaadeen wakhtigooda waxay ogolaadeen dhiiggooda waxaana loogu talagalay inay ka hortagaan cadowga soomaaliyeed waxaa la socotiin ayadoo lagu mashquulsan yahay xukunka in lagu boobo qayb ka mid ah qaybna magaalada daafaheeda lagu dilaa oo ay ku dhammaanayaan ay ku dacdarraysan yihiin marka intaas waxaa sii dheer in la qaybiyey oo loo qaybiyey qayb dhow oo la daneeyo iyo qayb ciidanka ka mid ah taasna waxaan u aragnaa burburin ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka militariga waxaan ugu baaqaynaa saraashikiisha ciidanka inay ixtiraamaan sharciga una hoggaansamaan sharciga dibna u fiiriyaan waxa loo aasaasay hadalka madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa ku soo aadaya iyadoo golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya uu yeelanayo kulan la sheegay in looga hadlayo arrimaha doorashada hase ahaatee marka laga yimaado hadalka shariif sheekh axmed lama oga in xildhibaanada ay muddo kordhin samayn doonaan cabdicasiis barrow v o a muqdisho